aan ku bilownay soomaaliya marka lasoo hadal qaado da-da waxaa ugu horeeya ee kugu soo dhacayo ayaa ah dhibaatooyinka ay daadadku u geysteen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo sanadkan markii afaraad ay fatahaaduhu maansheeyeen haddaba warbixin uu dib uga eegayo fatahaada magaalada beledweyne kusoo noqnoqotay ayaa waxaa magaaladaasi inooga soo diray waryaheena xuseen xasan dhaqane magaalada beledweyne ilaa afartii sano ee ugu dambeeyey waxaa kusoo laalaabanaya fatahaad uu sameynayo webiga shabeelle fatahaadaasoo geysatay khasaare naf iyo maal fatahaadii laba kun sagaal iyo toban ku dhufatay magaalada beledweyne waxaa ku dhintay in ka badan shan iyo toban qof oo weli qaarkood aan meedkooda la helin burburka hantidana maahan mid la qiyaasi karo waxaan dib u eegaynaa taariikhda fatahaadaha magaalada beledweyne gaar ahaan lixdankii sano ee ugu dambeeyey cismaan maxamuud sharaawe waxa uu ka mid yahay dadka waayajoogga ah waxa uu ka waramayaa inta uu ka xasuusto fatahaadaha beledweyne biyaha ugu weynaay oo ugu xooga badnaay intaan aniga waxgartoon aniga lafteydu doon waday waxay ahaayeen kun sagaal boqol siddeetan iyo kowdii xaradan lama galay taangiyaal iyo beebeeyaal ayaa ku xanibmay oo ilaa maaragtay waddadu ay ka furanta ku xanibnaay oo la awoodi kari waayo in laga saaro dadka dooman ayaa qaadayay garoonkii eeraboorta shibile ee gobolka hiiraan ee qoraxsinka ku yaalay ayaa doomuhu ka soo qaadayaan markaasi waxay geynayaan meesha hadda loo yaqaano nuur xawaad oo soke doontu halkaasay istaagaysay dadka hal sidaasaa loo kala gudbinayay wixii ka dambeeyey marka burburkii intii maaragtay ay dowladda ay burburtay ilaa shan lix jee lix jeer waa soo baxeen haddaa ka mid ah si toosay mar walba usoo baxaan marka taasna waxaa keenaya meelihii kaabayaasha ahay oo dowladdu ay xiri jirtay oo ay ka mid tahay waddada jaayga ah oo ceelgaal ka baxda oo webiga gasho ku xaroota oo siddeetan kun oo leebow degan oo qaxootiya iyo siddeetan kun oo qooqana degan iyo siddeetan kun oo shiniila degan lagu quudi jiray oo la xanibay waddadaasaa lagu xanibay iyo jidkaa jaaygaha biyaha celi jiray markay dayac dayac ay noqotay oo dowladdii burburtayna albaabo iyo rido badan ay furteen meelahaasay kasoo gudbeen kuwii kaleo webigoo qarxay iyagaa iska hor yimid inta badan qaraxu saasuu ku yimaadaa su-aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay maxaa u sabab ah in beledweyne afar sano oo isku xigxiga fatahaad ay ku dhufato muuse cabdi xayuuke waa aqoon-yahan dhinaca deegaanka horta caadiyan cimilada adduunka oo isbedelayso oo global warming oo continentalka ool saameyn ku yeelata horta waa jirtaa middan beledweyne u gaarka ah waxay tahay wadamadu waa ka diyaar garoobeen degaan walbana uu ka diyaar garoobay qaabkii uu ula tacaali lahaa magaaladan beledweyne waxay u baahan tahay town plan iyo dhaqaale dhaqaalahaasna loo dhiiba dad aqoonteedii leh dadka gobolka hiiraan degan biyahan waxay ka soo qaateen cashir wax badanna way ka ogyihiin sida looga badbaadi karo waxay tahay in la helo injineerro aqoonteeda leh dhaqaale waa loo hayaa dadka markaad fiirista khasaarada ay geystaan biyaha sanadka ay ku dhuftaanba maalinta waxaa lagu qiyaasaa laba boqol oo kun oo doolarka maraykanka ah haddii ay toban cisho magaaladaas ku jiraan waa laba milyan marka waxa loo baahan yahay in meeshan looga taxadirana waxay u baahan tahay ilaa iyo saddex iyo toban milyan oo wax dhaxalgal ah oo mustaqbalah oo magaalada weynaanteeda iyo wax walba u noqon karo haddaba biyaha mar walba ku fataha magaalada beledweyne xaggee ka yimaadaan ma roobab ka daa-a dalka ethoobiya mise gudaha soomaaliya meelo ka mid ah waa kan mar kale cismaan maxamuud webigo fatahay iyo biyo guurti ah labadaasba magaalada waa looga baxaa laakiin waxaa culayska badan oo ugu dhibaatada badan waa biyaha guurtida ah biyahaas guurtida oo waxay ka yimaadaan webigana waa ka yimaadaan oo karkaar hajibiyey oo dhinaca etoobiya buuraha etoobiya iyo togogo ay ku shubaan oo webigoo qarxay iyo waxaa isbiirsada waddada qaaxawadeed oo togna ah laba buuroodna ay u dhexayso dhul weyn ah cabirkeeduna uu dhan yahay adugu qiyaastii toddoba kilomitir qaaxawadeedaa la yidhaahdaa qutur cadda iyo qutur guduud ay soo maraan waxay soo maraan kaabatanagay soo maraan waxay soo webiga uga soo darmaan gal cusbay uga soo darmaan webigii kuwii webiga oo socday oo markii horeba ciriiri ku jiro oo webiga buura dhexdooda ku jiraa dhinaca etoobiya buuraha ku xanibnaay ayaa waxay ka soo baxaan markay soo dhaafaan meesha la yidhahda buurikur afyaraaday kor uga baxaan kuwii kale oo kor ka yimid oo guurtida ahay ayaa haddana halkaas uga soo dara waxay keenaan marka toban kilomitir oo bari ah iyo toban kilomitir oo qorxsina webigii inuu qarxo oo webiga dhanba la waayo oo biyo ka tan badan oo meesha sidaas ay wadankii ay u qabsadaan fatahaadaha beledweyne waxa ay mar walba saameeyaan nolosha iyo dhaqaalaha dadka magaalada fahan cabdulle waxay v o a u sheegtay saameynta ay nolosheeda ku yeesheen fatahaadan ganacsigayga waxaa iga soo kiciyey biyo hadda waxaan ahay guri joog maxay ahayto ilaahay kuuma diido biyahan waa biyihii afraad oo na soo gala oo nagu soo noqnoqda alxamdulilaahi rabbialcaalamiin wuxuu ilaahay keeno waa lagu xamdinaqaa iid ilmaha sanadka amaba noo iidayaa sababtoo amaba aana shaqaysan waxaanu iska joognaa xaafadaha yaga waxaan gadi jiray bacaha sinsiyeerayaasha bustayaasha maxay ahayto subaga malabka teendhooyinka wax alla wixii hub ah oo dhexana laga huwado lagana galo baan gadi jiray wax aan haaya ma leh biyihii baa iga qaaday ani dukaankaygu dhuuntu joogaa ma la soo geli kara xataa haddaba maxaa lagu tilmaami karaa saameynta guud ee dhaqaalaha magaalada ay ku yeelatay fatahaaddan waxaa sharaxaya injineer khaliif idriis cismaan qalabka dhismaha oo timber iyo iron isugu jiro bannaanka yaalliin badeecadaha sokorta saliidda burka shidaalka dhammaan intaasna biyaha ku dhacay waxaa waaye janta ku hindisha ilaa burjada ciinta waa toban hilada hila keliyo ilaa quracleyna waa toban iyo shan inta u dhexaysay magaalada deegaankeedu uu yahay boqolkiiba siddeetan iyo shan waa barakaceen bannaanka ayay jiraan intaas waxa dheer daaq dalagii beeraha ku yiilay oo ah boqol iyo afar kilomitr degmadan beledweyne inta aan ognahay oo river bsideska ahayd dhinacyada beeraha ku jiray furud kala duwan ku yiil isbeddelka cimilada ee roobabka badan iyo fatahaadaha mahiiraan oo keliya ayay gaar u tahay mise waxaa jira deegaano kale oo isbeddelka waxyeeladiisa lagu arkay waa kan mar kale muuse cabdi xayuuke gobollada waqooyi galbeed ee gobollada waqooyi bari iyo gobollada dhexo hiiraan ay ka mid yihiin oo dabayshii iyo roobabkii waa ka wada sinaayeen waa tii hargeysa daad ku qaaday waqooyi galbeed waa tii qardho iyo gobollo bari ka mida uu daad ka qaaday waa ta hadda magaalada beledweyne ay biyaha ku dhex jiraan waa ta hadda qayladu ka sii yeeraysa shabeellaha dhexe saameynna waxay ku yeelan doontaa jubbooyinka iyo qaybo lamida ayagana oo qaylahaas kasoo yeeraysa marka waa wax oo caadiyan oo kontineerka qaaran ahaan ugu dhaco marba cimilada isbabedelayso xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne